Ku dhawaad sodon dhalo oo khamri ah iyo raggii watay ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka daraawiishta ee SSC Khartoum. Khamriga ayaa la sheegay in si dhuumalaysi ah loo gelinayay gudaha degmada Buhoodle ee gobolka Cayin, isla markaana howlgal ay sameeyeen ciidamada suuro gashay in gacanta lagu dhigo. Taliyaha ciidanka gobolka Cayin Farxaan iyo Taliyaha Booliiska gobolka Cayin ee SSC Khartoum ayaa ka warbixiyay howlgalka lagu soo qabtay maandooriyaha.
halkan aan joognaa iminka waa qaybtii saldhiggii dhexe ee qaybta gobolka cayn waxaan soo qabannay khamriga aad arkaysaan saraakiisha militariga ee difaaca hore khamrigaasoo la doonayay in la gudbiyo baan qabannay waxaan ku qabannay maxaabiis iyo nimankii watay way xidhan yihiin jeelkaan keennay waxaan u keennay taliyihii qaybta iyo saldhigga dhexe oon hadda ku haynaa hawshaas maandooriyaha dhammaan saraakiisha meel kastoo ay joogto gobolka cayn waxaan amaamiir ku faraynaa in laga hortago maandooriyaha iyo khamriga laga dabar jaro waxaan rabnaa haddaan nahay booliiska iyo daraawiishta militariga in dhammaan ay layska kaashado amniga iyo waxqabadka sidii wax looga hortegi lahaa maandareeyaashan iyo noocan waxyaalaha noocaasa waxaan ka codsanaynaa bulshada s c khaatumo shacabka meel kastoo ay joogaan inay la shaqeeyaan ciidamada ugu horreeyaan kuwa amniga saaka halkan aan ugu soo bandhigaynaa khamrigan aad arkaysaan oo tiro badan oo siddeed iyo labaatan dhalo ka kooban iyo labadii eedaysane ee lagu qabtay khamrigan iyagoo gacanta ku haya oo ay nagu soo wareejiyeen saraakiisha iyo taliyaha daraawiishta ama qaybta daraawiishta iyo taliya xigeenka kana soo qabteen ciidamadayna soo qabteen ciidamada daraawiishtu waa u mahadnaqaynaa dhammaan ciidanka jiidaha jooga ee daraawiishta sc khaatumo oo nagala shaqaynaya oo maaragtay sidaa hadda noola shaqeyn kale nagala shaqaynaya waxyaabaha ammaanka dooriye iyo khamriga iyo waxyaabaha xuduudda ka soo gudba sidii loo qaban lahaa nagala shaqaynaya markii hore ciidamada booliiska iyo xasilinta iyo gudaha aad maaragtay la dagaalamayey aad baan ugu mahadnaqaynaa in ciidamada kale ee jiidaha joogaana ay nagala shaqeeyaan oo iyaguna ay qayb ka qaataan oo maaragtay la dagaalankiisa iyo dabarjarkiisa ay qayb ka qaataan haddii la iskaashado oo ciidamadu iskaashadaan oo sidaa wada jirkaa la ysu kaashado kii nabadgeli darro ka shaqaynaya iyo kii maandooriye ka shaqaynayaaba way arkayaan inaan meele ka baxaa jirin